kow iyo soddonka disembar ee sanadii tagtay ee laba kun afar iyo labaatan magaalada kismaayo ayaa lagu soo bandhigay dastuurka jubbaland oo dib u eegis lagu sameeyey iyadoona wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ay u soo bandhigtay bahda gariikhaanada jubbaland dastuurku waa qaanuunka amaba heshiiska ugu sareeya ee ee xadidi kara haykalka asaasiga ah ee dowladnimada ay leedahay nidaamka kala dambeynta xukuumadda kala lahaanshaha iyo awoodaha sare ee guud ahaan deegaan uu leeyahay waxaa laga eegaa dastuurka ay ku heshiiyaan bulshada deegaankaasi agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland cabdulaahi cabdi aadan ayaa ka hadlaya ahamiyadda ay leedahay in la dardargeliyo dastuurka looga armiyo jubbaland iyo sidoo kale marxaladaha kala duwan oo uu soo maray geediga dastuurka maamulka jubbaland dastuurka dowladda jubbaland wuxuu soo maray marxalado kala duwan ayuu soo maray waxaa jiri jiray cahdiga kumeel gaarka oo la dhihi jiray jubbaland oo loogu talagalay markii ugu horreysay konton qodob ka koobnaa loogu talagalay in marxaladii maamulku u ahaa kumeel gaar jubbaland hore oo maamulka jubbaland dhihi jiray laba kun iyo saddex iyo tobankii laga soo bilaabo in lagu dhaqo ilaa laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa looga gudbeeyey ugu yaraan dastuur kumeel gaar ah kadibna dastuurka meelgaarka jubbaland la sameeyey marxaladii koowaad ee baarlamaankii dowladda jubbaland laga soo bilaabo laba kun iyo shan iyo tobankii xilligaas ay jubbaland yeelatay dastuurku meelgaar ah taasoo u suurtagelisay inay hay-adaheedu yeelato saddexdii hay-adae kala duwaneyd hay-adda sharci dejinta ama xeer dejinta hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorkaba kadib maadaama dastuurka dowladda jubbaland uu u xil saaray baarlamaanka dowladda jubbaland sida ka cad qodobada soddon iyo kow siddeetan iyo sideed iyo siddeetan iyo sagaal inay baarlamaanku yihiin hay-adda u xil saaran wax ka bedelka dastuurka dastuurku waa living document baa loo yaqaanaa waa dastuur matala danaha shacabka baarlamaankuna uu mas-uuliyadda qaadayo inta afti bulsho laga gaarayo ayuu dastuurku wuxuu sameeyey muddadii labadii teram ee horreysay teramkii baarlamaanka koowaad iyo baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland in uu wax ka bedelo kala duwan ku sameeyey dastuurka jubbaland marka hadda waxaa lasoo ururiyey maxsuulkii qodobadii intaas muddadaa sideed sano socday la bedelayey ayaa lasoo koobay laguna soo daray dastuurkii lana rabo hadda bulshadii in la gaarsiiyo si qof walba oo reer jubbalandna maadaamuu xaq dastuuriya u leeyahay inuu dastuurka ogaado waajibna ay ku tahay sharci ah inuu dastuurka qof walba haysto kana akhristo fikirkiisa iyo aragtidiisana ku darsado doodo kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kuwa oo diiradda lagu saarayo nidaamka iyo wax ka bedelka haykalka uu u diyaarsan yahay dastuurka maamulka jubbaland